kenya airways wax cabasho ah iyo arrin ay ka cabanayaan ay noo soo gudbiyaan ma jirto mana aysan noo sheegin wax mataqaana cabasho ah laakiin sidaan aragnay warqadda aan ku aragnay waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii muqdisho nairobi marka maxay ku sheegeen warqadooda maxay ahayd sababaha ay u joojinayaan
sababaha ay u joojinayaan ayaga waxay kusoo marshal tahay arrin ganacsi diyaaraduhu maogta diyaaraduhu waa ganacsi ganacsiguna faa'iida iyo khasaaru ka shaqeeya dad kastana ayadaa go-aankeeda iskale oo taqaana meeshii ay ka shaqayn karto waxay kusoo koobeen ganacsigunba kusoo koobeen erboorka muqdishona waa u furan yahay cid kastoo dareynaysa in inay inay dowlamaadka ay ay ka sameeyaan marka ay maraan dhammaan procedureska iyo shuruucda dalka u degan ciddii samayn jirtayna ma jirto wax xadidaya inay duulimaadka ay joojiyaan marka ay ayagu u arkaan inaysan sii wadi karin ganacsi ahaan marka waxay ku ku taleeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go-aankoodu uu ku salaysan yahay go-aan ganacsi oo markii ayagu ay shireen ayna ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin dadweyne aan la hadalna waxay sheegeen in diyaaradda maalmihii dhowaaba dadka ku safraaya ay soo yaraanayeen marka ma dadkii u safraaya kenya ayaa soo yaraaday mise waxaa jira sababo kaloo keenay in macaamiisha muqdisho nairobi ee shirkadda isticmaala ay yaraadaan falastiin ay dadka nairobi u safraayeen mayna yaraan laakiin ayaamahan dambe waxaa aada u soo badanayay diyaaradaha u safraya dhankaas u kala gooshaya ruudka muqdisho nairobi marka mar kasta oo actors cusub ay soo galaan suuqa dadka suuqa ku tartamaya ee badaana dabcan waxaa imaanaysa in musaafiriintii passengeriskii u kala gooshaya meeshaas lagu tartamo sida aan daatada ku hayno ma yaraan dadkii nairobi aaday numberku c dadku aad bay weli ugu safraan nairobi ganacsiga soomaaliya iyo iyo kenya aad isugu xiran yahay laakiin waxaa noo muuqata inuu tartankii batay oo diyaarado badan oo kala duwan oo dad soomaaliyeed ay ay ay ganacsiga soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flightskii ay ku aadi jireen nairobi kuwii horey u jiray inay kordhiyaan flightska kuwa cusubna ay kusoo biiraan marka dadku ma yaraane way sii bateen tartankii ay diyaaradaha dhexdooda u dhexeeyeen wuu sii batay
marka ilaa meeqa duulimaad ayaa maalinta isaga kala gudbaa wax tiro kooba ma ka haystaan muqdisho iyo nairobi
duulimaadyada isma le-eka maalmuhu waa kala badan yihiin laakiin colcelis maalintii afar shan duulimaad oo xagga aadaa jira nairobi
hore waxaa u joogsatay diyaaradii fly dubai haddana diyaaradda kenya airwaysa joojisa duulimaadkeedii labaduba waxay ahaayeen diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho imaanayay baahida marka ay abuureen diyaaradahaasi marka ay duulimaadka joojiyaan diyaaradaha gudaha ma buuxin karaan
run ahaantii diyaaradaha horay u jiray iyo kuwa soo codsaday oo hadda codsiyadooda ay yaalaan xafiisyada hay-adda duulista iyo maamulka garoonka waxaa badan kuwa codsiyadooda ay yaalaan diyaarado badanoo waxaa jira hadda pipelineka ku jira oo raadinaya inay inay rud ruudad cusub ay ka bilaabaan muqdisho iskuna xiraya wadamo badan oo caalamka ah hadda diyaaradda fly dubai marka ay baxday waxaa toos kusoo biiray oo waxaa bilaabay egypt airways ayaa bilowday shacabka dhankeedana noogama imaan wax cabasho ah oo ku saabsan inay kala kulmeen wax problem ah xagga helitaanka inay helaan flights ama diyaarado caalamka ku xila marka taa waxay muujinaysaa in aysan annaga suuqii garoonka iyo isu socodkii dadka aysan wax dhibaato ah ku keenin tegitaankii fly dubai ugu dambeyntii marar badan waxaa la arkaa digniino ku wajahan garoonka diyaaradaha iyo weliba dekeda magaalada muqdisho iyo meelo kaleeto ama dadku ku badan yihiin ama dana muhiim ah ay yaalaan amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho in intee la-eg baa laysku haleyn karaa falastiin inay amniga sida ka warhaysid baa caalamka adduunka hortooda xogta la qaadanayo ama dadku ay ay ay ku go-aan qaadanayaan waa inay tahay xog farivile ah saxan mana jiro adduunka ama caalamka ma jiro waddan ogolaada in go-aan lagu gaaro xog hay-ado kale iyo dad kale ka yimid oo aan farivide ahayn in lagu saleeyo ama lagu qiimeeyo nidaamka iyo amniga iyo iyo xaaladda dalkaas intaa ka war haysid ma jirin go-aan ama waraaqo ama xog ka soo baxda dowladda soomaaliya oo lagu sheegayo in amniga garoonku ay wax ka dhiman yihiin ama heerkii la rabay uusan ahayn laakiin xogta lagu go-aan gaarayo lagu go-aan qaadanayo waa inay tahay farivire kana soo baxda hay-adaha ka shaqeeya shaqadana ku leh taa markaan kasoo tago annaga shirkadaha caalamiga ah diyaaradaha caalamiga ah ee ka duula muqdisho garoonka muqdisho intayna imaan ka hor marka diyaarad kasta waxay samaysaa assessment assessmentigii ay sameeyaan markay ku qanceen kadib ayay yimaadeen run ahaantiina hadda waxaa jira codsiyo hor leh oo hadda nala yaala oo diyaaradihii wadamadii diyaaradaha ay ka socdeen already assessmentiga ay sameeyeen go-aankii commercialka ah uu u dhiman yahay keliya inay gaaraan waxaa ka mid a sacuudi airline waxaa kaloo ka mid a diyaarado badan oo waxa weeyaan wadamadan westernanka europe laga leeyahay sidoo kale waxaa jirta hay-ad la yidhahda t s a oo maraykan ah oo qaabilsan securityga iyo amniga garoomada hay-addaas sanadkii hadda lasoo dhaafay laba jeer bay noo timid kii ka horreeyana laba jeer bay noo timid intaba waxay qiimeyn ku sameynaysay procedureska amni ee garoonka recommendationska iyo waraaqihii ay soo saareenna waxaa kasoo baxay xog positive ah